aan ku bilownay waxaa soo baxaya warar dheeraada oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida ee la sheegayo in ay ku dhinteen badda mediteraneanka kadib markii ay dooni halkaasi kula degtay ehelada dadkaasi iyo weliba dad ka badbaaday shilkaasi oo v o a ugu waramay dalka masar ayaa iyagu ku adkaysanaya in in ka badan ilaa laba boqol oo dhallinyaro soomaaliya ay shilkaasi ku dhinteen hase yeeshee dalalka ku yaala ama kulaala badda mediteraneanka ayaa gaar ahaan dalalka greega talyaaniga iyo masar ayaan iyagu si rasmi a usoo saarin warar la xiriira shilkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni waxaa isa soo tanaya wararka sheegaya in boqolaal qof oo muhaajiriin ah in ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa dalalka masar libiya iyo griiga xili weli aan la haynin meydadka tahriibiyaasha dhintay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa ku adkaysanaysa geerida in ka badan afar boqol oo tahriibiyaal ah oo laba boqol oo ka mid ahi ay yihiin dad soomaaliyeed kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen qaraabada iyo asxaabta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhintay xeebaha masar ayaa ii sheegay ugu yaraan laba boqol oo muhaajiriin soomaali ah inay ka mid yihiin dadka ku dhintay doonta degtay magaceyga waxaa la yidhaha axmed sheekh cali warkaasi horta waa war jiro haddii ay dowladaha ama wakaaladaha wararka ay beeniyaan waa war jiro waxaan ogaa lahayn dadkaas hadday aalahayn dad white people ama dad cadaana in ay si fiican idaacadaha ama helicobtero ama diyaarada waaweyn loo soo diri lahay si xaqiiqda loo hir lakiin warkan waa war jiro waxaan ka waraysanay dadka ay ku dhacday sawiradii magacyadoodii iyo dadka ku dhinta ayaa lahayd afar boqol oo qof saddex shan boqol iyo sagaal qof ayay ahayn dadka markabkaas oo la qarimay afartan qof aa ka badbaaday afartan qof gariigay joogaan gariiga meel ka mida ayay hadda ku xiran yihin wakaaladaha wararka hadday rabaan dadka gariiga ayay joogaan ha raadsadaan dadka ay dhibku ku dhacay ka badbaaday meeshaas ayay joogaan meydadka sida la sheegay ay dadka noo sheegeen meydadku waxay ka dhaceen masar iyo libiya meel u dhexaysa ayuu kiiska ka dhacay shilka gabar ka mida oo aan maanta waraystay ayaa waxay ii sheegtay habeenkii khamiista inay xeebaha dalka masar laga saaray markay baxayeenna ay ku dhintay wiilshiina la dhahayo cunugaro toddoba bilooda kadibna markab kale la saaray markabka markii la qaado meel dhexa la geeyey oo markabka kii weynaa lagu wareejinayo markii dhowr ilaa siddeetan qof la saaray oo markabkii oo gadoomay oo dhinac u dhacay ayagana ay sidaa ku carareen ay dheheeda ku arkaysay inay dadkii la saarnaa oo ka badan afar boqol meeshaas ay ku baabeen wax ka badbaadaya xataa aysan jirin ayna macquul ahayn gabadha naftirkeeda igu tiri waana jirtaa ay dhahda warka xaqiiqdeedana waa lahayaa dadkii ka badbaaday iyo dadkii ku dhintay eheladoodii iyo magacyadoodii ayaa lahayaa sidoo kale dadka soomaaliyeed ee ka badbaaday doonida degtay ayaa xaqiijinaya in boqolaal qof ay ku dhinteen doonida ay kasoo badbaadeen walaalwaxaan soo baxnay wallaahi jimcihii dhaweyto jimcihii ka horeeyey kabacdina doontii weynadeena naloo waday ayaa dad baa ku jiray ilaa laba boqol ee dheeraad marayay laba boqoloo kale markii ay fuuleen bay iyadu culays dareentay baashii way way dhacday macnii culayskii awgeed annagu markaa in yar saddex iyo labaatan qof oo xagga soomaalida adu sideed iyo toddobiy toddobiyo soddon qof oo xaggan haray ayaan ayaan kaga hadhnay doontii iyo afar lasoo saddex iyo soddon qofan kaga hadhnay iyo afar qof oo lasoo badbaadiyey waxaan saarnay laajkii kale ee dadka ku wareejinayay shan qof baa lasoo qaaday afar way badbaadeen markiiba mid ina uu dhintay markiiba oo isaga haddana dib aa badda loogu tuuray dad fara badan dee waa shaahadanayeen ha an waxaan arkay ninkaan soo qaadnay waa dhintay dad fara badan oo inamadii soo aan soo qabanay ay soo dhaadhaafiyeen meyd bay ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdisalaam cumar hadliye ayaa ka mid ah dadka ka hadlay musiibada ku dhacday tahriibiyaasha soomaaliyeed waxaan ognahay in dad soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aada u fara badan tahay waxaan la hadalnay safaaradayada safaaradeenna soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee qaahira waxaan la hadalnay oon gaadhnay talyaaniga weli numberisku ma cadda laakiin waxaa cad waxaa aada loo og yahay oon anaguna ognahay in mashaqo xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad soomaali oo badani ku jiraan hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda masar ayaa sheegtay weli aysan jirin waxyaabo caddayn kara in boqolaal qof ay ku dhinteen xeebaheeda mar haddii aan la haynin meydadka dadka dhintay dhinaca kale ciidamada dowladda masar ayaa soo qabqabtay in ku dhow laba boqol oo tahriibiyaal ah xili ay isku dayayeen inay dooni ay ka qaataan magaalada eliskandariya warbaahinta maxalliga ah ee dalkani ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida oo si weyn u ilaalinaya xeebaha dalkooda inay soo qabqabteen in ku dhow laba boqol oo tahriibiyaal ah xili ay ku sugnaayeen xeebaha magaalada eliskandariya sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee magaaladan qaahira muhaajiriinta xabsiyada la dhigay konton ka mid ah ayaa u dhashay dalka soomaaliya halka tirada kale ay kasoo jeedaan dalalka suudaan syriya ethoobiya iyo eritrea xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhinaca kalena dekedda magaalada buzalo ee gobolka sishilia ee koonfurta talyaaniga waxaa xalay fiidkii la gaadhsiiyey laba boqol iyo afar iyo toban muhaajiriina oo badda mediteraneanka laga soo badbaadiyey muhaajiriintan waxaa ku jiray afar iyo lixdan caruura hay-adda save the children wakiiladeeda ku sugan dekeddaasi ayaa sheegay in muhaajiriintan ay ka yimaadeen suudaan soomaaliya ethoobiya yemen masar iyo eritrea waxaana la sheegayaa in ay dooniya ka soo raaceen dalka masar